bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka caalamka ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada haddii allah awooda lai raalli ka noqdo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah hay-adda duulista waa hay-adda saadaasha iyo duulista hawada soomaaliya ayaa beenisay in dalka laga joojiyey diyaaradaha sida waxyaabaha quutul duruuriga u ah bulshada saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa gaaray degmada xudur ee xarunta gobolka bakool halkaasi ay kulamo kula leeyihiin qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan dalka maraykanka ayaa saameyn xoog leh waxaa ku yeeshay bandow maamulka gobolka minnesota ee dalkaasi uu ku soo rogay magaalada waa gobolkaasi guud ahaan culimaadiinka soomaaliyeed waxa ay ummadda ugu baaqeen in ay ka taxadaraan halista xanuunka corona virus oo dhibaato xoog leh ku haya caalamka akhbaraadka dibaddana waxaa ka mid ah tirada dadka uu soo ridanayo cudurka corona virus oo aad u sii kordhaya dalka uganda
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jir a loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa hagaag dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax axada taarikhdu waa sagaal iyo labaatanka bisha saddexaad sanadka labada kun iyo labaatanka warkii oo dhan iyadoo maalinimadii shalay warqad ka soo baxday wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dalka lagu sheegay markaasi in laga bilaabo maanta oo axada sagaal iyo labaatanka bisha la joojin doono diyaaradaha rakaabka ee gobollada dalka u kala goosha haatan hay-adda duulista hawada mas-uuliyiinteeda ugu sarraysa waxa ay beeninayaan warar baraha bulshada la isla dhex maraya oo sheegaya in waxyaabo quutulduruuri u ah bulshada la hakiyey inay markaasi yimaadaan waxaa qadka telefoonka haatan toos ugu jira maareeyaha hay-adda duulista hawada dalka mudane axmed macalin xasan maaraya soo dhowow
mahadsanidin idaacadda qaranka soomaaliya maaraya faahfaahinkasi bulshada wararka aad rabto inaad maanta si toos ula wadaagto ee ku saabsan waxyaabaha la xayira
aad baa umahadsantihiin horta cudurkani heerka uu marayo iyo waxa uu dunida wadamadii uu quwadda weynaa ku hayo ma aha wax hadda laga sheekeynayo oo ummadda soomaaliyeed dhammaantood way ka dharagsan yihiin sida keliya oo looga hortegi karana waa in dadku ay kala fogaadaan gacmahana la yska dhaqo sidaas oo keliya ayaa looga hortegi karaa marka dawladda soomaaliyeed iyadoo u naxaysa una turaysa shacabkeeda kana hortegaysa in cudurkaasi uu faafo waxaa hore loo joojiyey diyuuradaha caalamiga ah ee waddanka yimaada sidoo kale waxaa la arkay in aanay dadkii joogsanayn oo ummadda oo dadkii dibadda ay soo qulqulayaan xuduudiyi kasoo gudbayaan diyuuradaha loo kala koonfurnaa ay isticmaalayaan marka dawladdu waxay caawa laga bilaabo ku dartay in dhammaan diyuuradaha gudaha waddanka isaga duula la joojiyo iyadoo looga go' leeyahay in caafimaadka iyo fayadhowrka ummadda soomaaliyeed iyo ka hortagga cudurka coronavirus waxaa intaa ka reeban waxaan arkayay baraha bulshada warar la isla dhex marayo oo sheegaya saameyn ballaaran ayuu ayay xanibaadan yeelanaysaa shacabkii waxay noqonayaan raashin la-aan iyo dawo la-aan ayay caqabad weyne ka imaanaysaa dawladda soomaaliyeed waxa ay joojisay oo keliya isu socodka dadka waxaa xanibaadani ma saameynayso diyuuradaha qaada gargaarka ama xamuulka oo raashinka qaadaya sbeer baartiga qalabka dayactirka ma saameynayso dhammaan diyuuradahaasi sidoodii ayay u soconayaan waxayna kala gudbin doonaan dawada iyo maaragtay raashinka ayay waddanka u kala gudbin doonaan sidoo kale dibadda waxaa ka imaan kara raashinka oo aan ka ahayn khudrad aan ka ahayn iyo maaragtay daawada iyo qalabka isbeerbaatiga dibadda way ka imaanayaan arrintan adduunka oo dhan ayaa isla qaba soomaaliyana qayb ayay ka tahay adduunka adduunka oo dhan waxaa wax isu gudbinaya hadda oo adduunka oo dhan isla ogol yahay dayuuradaha xamuulka qaada iyagoo qaadaya waxyaabaha muhiimka u ah nafta bini aadanka sida dawada iyo cuntada oo aanay ku jirin khudradda marka wax saamayna oo ballaaran oo ay dhinaca raashiinka iyo dawada ku yeelan doontaa xanibaadani ma jirto waxa keliya oo ay saamayn ku yeelan doontaa waa isu socodka dadka taasoo muhiim u ah in cudurkan looga hortago waayahay maaraya aad baad u mahadsan tahay waktiga uu si rasmiya u dhaqangelayo go-aanka ka soo baxay dowladda ee diyaaradaha gudaha ee u kala gudba markaasi lagu xayiray dadka u sheeg
caawa sakda dhexe haddii ilaah yidhaa ayuu maaragtay xanibaadaasi ay dhaqan gelaysaa garoomada dalka oo dhan wax ka reebani ma jiraan sida awgeed wax dayuurad oo rakaab sida ama ha ahaato dayuurad caalamiya ama ha ahaato dayuurad oo gudaha isaga duulaysa wax dad ah oo isu gudbaya oo dhinaca hawada mari doona caawa laga bilaabo ma jiraan waa diyaaradaha wax diyaaradaha oo ka reeban miyaa jira maanaya wax diyaaradaha oo ka reeban oo oo dabcan sidii horey wasaaradda duulista hawada uga hadashay diyaarado si gaar ah xaaladoodu markaasi looga hadlay miyaa jiray diyuuradaha oo ama caafimaadka ama maaragtay raashiinka muhiimka u ah nafta bani aadanka iyo dawada wada iyo sbeer baartiga ayaa ka reeban waddanku sidiisii ayuu raashiin u heli doonaa sidiisii ayuu dawo u heli doonaa sidiisii ayuu qalabka sbeer baartiga u heli doonaa waxa keliya oo reeban waa isu socodka dadka waaya ethoobian ireland baa hargeysa ka degaysay oo dabcan maalmihii ugu dambeeyey aad dadku uga hadlayeen sababta diyaaraddaasi markaasi loogu oggolaaday laakiin haatan dabcan maadaama aad leedahay garoomada oo dhan go-aankaas wuu saameynayaa qayb bay ka taha soo maha waxaan rajaynaynaa in garoonkaas in go-aankaas si rasmi u dhaqan galo wax ka reebanina ma jiraan waaya aad baad umahadsan tahay marayaha hay-adda duulista hawada dalka mudane axmed macalin xasan oo si toosa qadka telefoonka iigu warramaya iyo waa dhegaystayaal sidaad maqlayseenna waxa uu ka hadlayey in si rasmi ah marka caawa uu u dhaqan galayo go-aanka lagu xayiray guud ahaanba duulimaadyada caalamiga ah oo horey u dhaqan galay iyo kuwii gudaha ee shalay dowladdu ku dhawaaqday oo caawa labayo tobanka saqda dhexe wixii ka dambeeya aanay jiri doonin marka laga reebo diyaaradaha raashinka iyo waxyaabaha muhiimadda u leh bulshada ee gargaarku uu ka mid yahay u sida dadka warka subaxee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegaysanaysaane wafdi saraakiila uu hogaaminayo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sidaha qaybta lixdanaad ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada xudur ee gobolka bokool halkaasi oo ay kulamo kula qaadanayaan qaybaha mas-uuliyiinta maamulkaasi saraakiisha ciidanka iyo qaybaha bulshada maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warbixin ka soo diray xudur wafdigan oo ka koobnaa saraakiil ciidan oo sarsare waxaa hogaaminayay gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada xoogga dalka qaybta lixdanaad waxaana garoonka dayuuradaha magaalada xudur kusoo dhoweeyey maamulka degmada xudur saraakiisha ciidamada guutada sagaalaad qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka ee gobolka bakool waana safarkii ugu horeeyey ee gudoomiyaha maxkamadda uu ku yimaado magaalada xudur soo dhoweyn kadib waxaa warfadyaenada la hadlay taliyaha ciidanka nabad sugidda koonfur galbeed cali cabdi cabdulaahi oo qayb ka ah safarka gudoomiyaha maxkamadda waxaana uu sheegay inay qiimeyn ku sameynayaan xaaladda amni ee degmada xudur oo in badan la ammaanay ayna safarkooda qayb ka tahay in la adkeeyo wada shaqaynta laamaha ammaanka waxaan u imid inaannu isla eegno amniga guud oo gobolladan gobolka bakool khaasatan xudur ay tahay madaal madaxdii inaan isla qiimayno amniga iyo waxyaabaha hadda halkaa ka socda oo mataqaanaa ciidamayntii ah iyo halkaan wimin waxaan filaynaa insha allahu in maaragtay wax badan aan ka qaban doonno magaalada xudur magaalo nabadeeda ay maaragtay aad noo ammaano weeyaan waan sii xoojinaynaa insha allah ciidamada qalabka sido ay u horeeyaan ciidamada nabad sugidda militariga iyo daraawiishta kuleyna iskaashadaan insha allah amniga aan sugno ayaan halkaan u imin waan maaragtay waan ku mahadsantihiin waayahan waa idinla joogaynaa insha allah wixii wada qabasho ah ayaan isku daynaa insha allah inaan sugno gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada xoogga dalka qaybta lixdanaad gaashaanle abshir maxamed aadan ayaa si kooban uga warbixiyey ujeedka safarkooda uu ku qotomo ujeedkeenna maanta haddii aanu nahay maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda lixdanaad ee koonfur galbeed waxaan u nimid in ay helaan dadka ku xihan meeshaan oo ikhtisaasna ay u leedahay maxkamadda ciidamada inay helaan cadaalad waafi ah insha allahu tacala arrimahaas socodkeenna uu yahay waxaan rajaynaynaa dadka meeshan ku xidhan oo ha ahaadeen dadka ku eedaysana dembiyada kala duwan oo ciidamada ah iyo shabaabka in ay heli doonaan cadaalad waafi ah arrimahaasaan u nimid safarka guddoomiyaha iyo wafdigiisa waxa uu kusoo beegmayaa xili shakhsiyaad ku eedaysan falal argagixisnimo ay maxkamad suge uga yihiin xarunta saldhigga booliska ee degmada xudur waxaana la filayaa in maxkamadda maalmahan soo socda ay u fadhiisato maxamed xasan cabdiraxmaan raadiyahay telefishanka qaranka magaalada xudur
jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan dalka maraykanka waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay bandow maamulka gobolka minnesota uu ku soo rogay gobolkaasi haddaba maxamuud muuse xasan oo loo yaqaano b b c oo sharaxaad ka bixinaya go-aanka guddoomiyaha gobolka minnesota iyo saameynta uu leeyahay ayaa sheegay in arrintaasi soomaalidu si gaar ah ay u dareemeen
xaaladda lagu jiro waa xaalad bandow ah ee saa og tahay go'aamo badan ayaa ka soo baxay guddoomiyaha gobolka ee minnesota oo la amray dadku inay guryahooda joogaan arrintan saameyn weyn bay ku yeelatay dadka soomaalida iyo dad kaleo maraykanka oo degan gobolkan shaqooyinkii ayaa runtii dadku ay ka joogaan masaajidadii ayaa la xiray goobihii ganacsiga intooda badan ayaa xiran in yar baa furan sidoo kale adhaltadekeradii odayaashu ay aadi jireen baa runtii la xiray oo odayaashii inta badan hadda waxay aadi jireen meelaha jimicsiga iyo masaajidadii kulli dadka waayeelka guryahay joogaan marka saameyn weyn ayay ku yeelatay arrintan gobolka minnesota guud ahaan waxaana moodaa maalinba maalinta kasii dambaysa in cudurku uu ka sii darayo oo runtii uu sii badanayo marka waxaa moodaa runtii inuu yahay cudurkan mid aafo ah ilahi waxaan ka baryaynaa runtii in uu dadkan xaaladan inuu ka saaro in runtii dadka ilaahay waxaan uga baryaynaa uu naga aafadan naga leexiyo marka saameyn badan bay yeelato dhinacyo badan dhaqaalihii si socodkii waxaan ognahay taraafalkii xataa in uu saameyn ku yeeshay dhinac walba oo noloshii ahayd ayuu saameeyey baan odhan karaa cudurkan coronaviruska ama loo yaqaan
waa maxamuud muuse xasan oo ka mid ah dadka ku dhaqan gobolka minnesota ee dalka maraykanka oo ka hadlayey saameynta bandow lagu soo rogo gobolkaasi oo ku yeeshay bulshada soomaaliyeed culimaaduinka soomaaliyeed ayaa bulshada ugu baaqay in ay ka taxadiraan halista xanuunka coronavirus oo haatan dhibaato weyn ku haya caalamka iyagoo bulshada u soo jeediyey in ay markaas samraan baasha cali xaashi ayaa ka soo diray gobolka mudug sheekh maxudiin yuusuf barre guddoomiyaha culimaadudiinka dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug oo la hadlay reediyo muqdisho codka jumhuuriyadda soomaaliya ayaa sheegay in cudurkan covid nneteen lagu tilmaami karo masiibo qaran oo adduunka oo dhan saameyn ku yeelatay isagoona ugu baaqay meel kastoo muslimiinta jooga inay ku samraan masiibada aan adduunka oo dhan saameynta ku yeelatay cudurkaani wuxuu ka mid yahay cuduradii horey u dhici jiray ee daacuunka sidiisoo kale ahaa cudurada faafana ka mid ahoo la isqaadsiiyo isqaadsiinta ilaahay subxaana watacaala ba awoodeeda iskale laakiin sabab u noqon kara qof qaba hadduu qof kale la kulmo ay dhici karto ilahay halkaas inuu ka sababo inay maxaan ku raa cudurka u gudbo wuxuu ka mid yahay imtixaanaadka ilaahay subxaana watacaala waaqica jiroo dhabtaana waxay tahay waxyaabaha dhacaya ee musiibooyinka ah ilaahay subxaana watacaala ma dulmiyo addoommaha wax alla wixii dhacahayaa wax annagu aan kasbannay wey qofka mu'minkaana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay in arrinka mu'minka oo dhan uu khayr yahay cajaban liamri lmu'min inna amrahu kullahu lahu khayr qof aan mu'min ahaynna arrinkaas ma heli karu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay buu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam in asaabahu in asaabathu daraa sabar fa kaana khayran lah wain asaabathu saraa shakar fa kaana khayran lah haddii dhibaata ku dhacdo wuu ku samraa samirkaasina wuxuu u yahay mu'minka khayr dhinaca kale sheekh muxudiin yuusuf barre ayaa tilmaamay in cudurkan kafagaashihiisa ay waajib tahay loona baahan yahay in muwaadiniinta soomaaliyeed ay u hoggaansamaan talooyinka dowladda federaalka soomaaliya iyo bahda caafimaadka oo ku aadan kafagaashaha wax kastoo keeni kara iyo ka hortagga cudurka covid nneteen inaanu is-ilaalino isticmaalno alwiqaayatu khayru min alcilaaj intaa isdaaweyn laheed marka hore isilaali intaa isdaaweyn laheed marka hore isilaali alwiqaayatu khayru min alcilaaj waxaa ka mid a is-ilaalinta waxaa jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi deegaan haddii maalan cudur uu ka dilaaco sida daacuun oo kale qofkii ku jiraana yuu ka bixin qofkii bannaanka ka joogaana yuu soo gelin waa in la qaato talooyinka dadka caafimaadka khubarada u ah talooyinka ay bixinayaan oo karantiilka uu ka mid yahay wax sharciya wey in la qaato waxaa jiray wafdi baa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam ee, wafdigu nabiga waa la mubaayicoonaya wuu gacan qaadayay waxaa ku jiray wafdiga nin jiran oo cudurka judaamka la yidhaahdo qaba ninkaa nabigu muxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam innaa qad baayacnaaka farjic buu yidhi adiga meeshaadan kugula mubaayacoona iska laabo macnaha muxuu nabigu diidayay ninkaa jiran oo cudurkaa haliskaa qaba inuu gacan qaado suu ragga kale u gacan qaadayo marka tillaabada ku xigtaa waxay tahay markaanu ilaahay tala saaranno asbaabtiina inaanu samayno oo aanu haddii karantiil lasoo saaro inaanu aqbalno wax sharciya weeye dowladda federaalka soomaaliya maamul goboleeda qaybta ka ah dowladda dhexe iyo dhammaan ururada kala duwan ee qaybaha bulshada ayaa baaqyo isdaba joog ah oo dhammaantood ku qotoma ka hortegidda wax kastoo faafi kale cudurka covid nneteen ka soo saaray kuwaas oo loo baahan yahay in muwaadiniinta soomaaliyeed ay ku dhaqmaan
warbaahinta dalka oo ay hogaaminayso warbaahinta qaranku ayaa bilaabay barnaamijyo iyo fariimo looga wacyigelinayo bulshada soomaaliyeed in marka laga hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo haatan halis weyn ku ah bulshada caalamka haddaba waxaa warbixin arrintaasi ku saabsan oo diyaariyey oo soo jeedinaya mawlid maxamed sabriye cudurka coronaviruska oo faraba'an ku haya dowlado badan oo caalamka ah islamarkaana si dhib yar ku faafaya ayaa dowladda federaalka soomaaliya waxa ay qaaday tallaabooyin looga hortagayo cudurkaasi si uusan ugu faafin dalkeenna iyadoo diyaarisay wax walba oo laga maarmaan u ah ka hortagga cudurkaasi haddaba innagoo arrintaasi ka duulaynaa ayaan waxaan maanta booqannay xarumaha warbaahinta qaranka iyo kuwa madaxa bannaan ee ka howlgala magaalada tan muqdisho innagoo u kuurgalnay sidaa ay uga qayb qaadanayaan ka hortagga cudurkaasi dilaaga ah ee coronavirus loo yaqaano waxayna si isku mid ah u muujiyeen sida ay wax walba uga horumarinayaan wacyigelinta bulshada ee dhinaca coronaviruska xasan cali geesey oo ah agaasimaha telefishinka iyo raadiyaha dalsan ayaa sheegay in ay qayb wax ku ool ah ka qaataan ololaha ay dowladdu garwadeenka ka tahay ee bulshada looga wacyigelinayo cudurkani dilaaga ah ee coronaviruska loo yaqaano ama covid nneteen cudurkan dhibaatada ba-an ku haya dunida soomaaliyana runtii hadda inkastoo dalalka yasiran ee ku jirta haddana inkastoo u yimid in dadka mar walbaba fahamkooda kor loo qaado waxaan aada ugu dadaalnaa sidoo kale macluumaadka cudurka inaan dhegeystayaasheena iyo daawadayaasheena gaarsiino sida uu dunida sida deg deg ah ugu faafayo annagoo update badan ka siinayna hadda subax walbaba iyo habeen walba meesha uu ku waabariistay iyo meeshii lagu kala tagaba cudurkaas adduunyadana hadda runtii warbaahinta caalamiga ah markaa daawata xitaa hadda waxa keliyahoo laga sheekeynayo waa uun coronavirus iyo updatekiisa ugu dambeeyey annaga runtii waa sii wadi doonaa fariimaha iyo masajyada dadka aan ku wacyigelinayno waxaan sameynay sheekooyin badan oo ku saabsan sidoo kale ganacsatada inay iyagoo ka faa'iidaysanayaan fursaddan in aan la raqiisin la raqiisiyo badeecooyinka oo aan lagu qaaliyin shacabka soomaaliyeed mar walbaba runtii waxaan garab taagannahay shacabkeenna iyo dadkeenna sidii cudurkan looga hortegi lahaa soomaaliya waa ognahay tabarteeda iyo meesha ay joogto in maanta dowladihii adduunka ugu waaweynaa ayaa ka qaylinaya dhibaatada cudurkan marka annaga oo og adeegyada caafimaad meesha aan dunida kaga jirno waxaa keliya maanta runtii aan kari karno waxay tahay inaan dadkeena ka wacyigelinno u sheegno halista iyo khatarta cudurkan annagana waxaan nahay soomaali maaragtay warbaahinteeda inay qayb ka qaadatona waa ku baaqayaa
sidoo kale agaasimaha idaacadda kulmiye burhaan diini faarax ayaa tilmaamay in idaacadda kulmiye ee mudnaanta siinayso wacyigelinta bulshada si looga badbaadiyo cudurkan halista ah annagu haddaan nahay radio kulmiye oo ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee waddanka ka jirta sidanaba shaqo maalmeedkan waxaa ka mid ah inaan dadkan wacyigelino ama sameyno fariimo wacyigelina oo dadka aan kaga hada- aan ku- aan kula hadalno una sheegno waxa dantooda ah kasoo kow wararka iyo barnaamijyada maalin kasta aanu sheegno xaaladdaanu kale markay taagan tahan maba kusii jirto waddankii iyo adduunkii ayaa wuxuu galay xaalad kale iyo marxalad kale oo galay iyo ilaahay hanaga hayaan leenahay xanuunkan adduunyada uun hadda qalqalka geliyey dalkeenana soo gaaray innaga marka doorka aan ka ciyaarno waxa weeye horta mar kasta waxaanu ka ciyaaraa door aan dadkeenana wacyigelino si aan u helno mar kasta bulsho caafimaad qabta farriimo ayaan hadda ka sameyn annagu oo iskeen ah oo hadda waqti ugu badan idaacadda ka baxda sagaal iyo tobanka saacadood hawada ay ku jirto waqti ugu badan ka baxda oo kooban oo aan dadka uga digayno inay ku baraarugaan halista uu leeyahay xanuunkan adduunyada kusoo kordhay hadda haddaba haddii warbaahinta madaxa bannaan ay qaateen tallaabooyinkaasi su-aasha la isweydiin karo ayaa ah madaxda warbaahinta qaranka iyana dhinacooda tallaabo nooce ah ayay qaateen si looga hortago cudurkaasi cabdishakuur cali axmed oo ah tifaftiraha rediyo muqdisho ayaan su-aashaasi hordhignay waxaa sameynay isbedel dhinaca jadwalka ah iyo barnaamijyadii ka baxayay warbaahinta gaar ahaan raadiyaha iyo telefishinka qaranka marka waxaana ula jeednay oo wax ugu muhiimsan aan doonayna ay tahay in dadka soomaaliyeed oo wacyigooda marka laga hadlayo faafidda coronavirus ama covid nineteen ay tahay mid aada u liidata oo dadka iyadoo dowladda amar ay soo saartay aanan lagu yareynayo meelaha la isugu tago lagu yareynayo khatarta coronavirus iyo in sidoo kale nadaafadda lagu xoojinayo in weli dadka aanay ku baraarugsaneen ayaa ayaa ayaa ayaa ayaanu waxaanu sameynay marka in barnaamijyadeena oo dhan boqolkiiba sagaashan wax ka badan ay noqdaan iyo wararkeena kuwa ka hadlaya halista covid nineteen marka barnaamijyo badan aan hadda bilownay oo si toos uga baxaya telefishinka iyo raadiyaha waxaan bilownay wararkeena in dhammaantooda ama intooda badan baan ku qaadano covid nineteen arrimahan lagu horumarinayo wacyigelinta bulshada ayaa imaanaysa iyadoo dowladda federaalka soomaaliya ay toddobaad ka hor joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa kadib markii dalka laga helay muwaadiniin qaba cudurkaasi oo dowladdu karantiishay wixii xilligaasi ka dambeeyana dowladdu waxa ay qaaday tallaabooyin kala duwan oo bulshada looga wacyigelinayo waxyeellada cudurkaasi dilaaga ah ee kusii faafaya caalamka oo dhan ee corona virus mawlid maxamed sabriye warbaahinta qaranka muqdisho
maamulka degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa howlgallo lagu burburinayo dhismooyin sharci darro ah oo ku yaalay goobaha danta guud waxa ay ka sameeyeen magaaladaasi caabudwaaq cabdikariin axmed bulxan ayaa warbixintan ka soo diray galgaduud maamulka degmada cabudwaaq oo kaashanaya laamaha ammaanka degmada ayaa bilaabay howlgallo ay ku burburinayaan dhulka danta guud ee sida sharci darrada loo soo galay islamarkaana looga sameeyey deegaameen iyo dhismo waxaana howlgalkan si wadajira u sameeyey ciidamo ka wada tirsan booliska degmada milatariga qeybta kooyo labaatanaad iyo kuwa ka socday nabad sugidda howlgalkan ayaa bilowday markii dhowaan amar kasoo baxay dowladda hoose ee degmada lagu faray dadka deegaaminaya xarumaha danta guud inay ka baxaan xogayaha dowladda hoose ee degmada cabdikaafi sheekh cali oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyey howlgalka ay ka sameeyeen degmada cid kasta oo dhul dowladeed haysata ama ku jidhana waxaan u sheegaynaa sidaasoo kale amar baa laga soo saarayaa meeshay ku jiraan waa laga saarayaa meeshii dhul ay deggan yihiinna waa la duminayaa haddii ilaaha idmo laamaha amnigana waxaan faraynaa qof kasta ee haysta dhul dowladeed qofkii dhulka dowladda ogolna in laga qaado qofkaan oggolaynna xoog in looga saaro ciidamada amnigana sidaasay amran yihiin taliyaha saldhigga booliska degmada caabudwaaq gaashaanle qalbi axmed cali iyo korneel axmed baaraaf oo ka tirsan saraakiisha ciidamada qeybta kooyo labaatanaad ayaa dhankooda waxa ay ka warbixiyeen howlgalka socday iyaga oo fariinna u diray bulshada ku nool magaalada
dad shacab oo fara badan ay dhisteen waxayna socon doontaa insha allahu tacaala ilaa aan ka soo afjarno xarumaha dowladda ee lagu haysto sida boobkaa lagu qaatay mana aqbali doonno in xarun dowladeed si macna darra ay gacanta uga baxdo oo dadku isaga tagrifalaan hadda waxaan dadka uga digaynaa meelaha ilaa iyo hadda iyo ilaa berri shaqadu ka socon doonto si habsamiya inay haddii ilaahay guuraya waajibaadka laga fulinayaa ay u qaataan degmaduna ay shaqadeeda haddii ilaahay guuraya dhinac walba ka istaagto sida magaalada bilicdeeda loo hagaajinayo cabdikariin axmed bulxan raadiyaha iyo t v-ga qaranka caabudwaaq
halkaa warka kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadka gudaha ayaad dhegeysanayseen bal markaana qodobkii warka dibadda tirada dadka uu soo ritay cudurka coronavirus ayaa sii kordhaya dalka uganda wasaaradda caafimaadka ee waddanka uganda ayaa xaqiijisay in ay aada u sii kordhayso dadka marka uu soo ridanayo cudurkani coronavirus ee dhibaatada weyn ku haya caalamka waxaana jira markaa dadaallo lagula tacaalayo xakamaynta cudurkaasi oo ay dowladda uganda markaa sheegtay inay ku howlan tahay tirada guud ahaan uu soo ritay cudurka corona virus ayaa haatan waxa ay markaasi gaaraysaa dalka uganda soddon kiis waxaana dowladdu ay dhowaan soo rogtay bandow ku aadan in la hakiyo muddo afar iyo toban maalmooda isu socodka dadweynaha waxaa dhammaan la xiray goobaha waxbarashada gaadiidka dadweynaha iyo sidoo kale goobaha la isugu yimaado oo dowladda waddankaasi ay amar ku bixisay in markaa gebi ahaanba ay xiran yihiin toddoba kiis oo qaba cudurka coronavirus ayaa saacado gudahood laga helay dalka uganda caalamkoo idil ayuu aada ugu sii faafayaa cudurkani coronavirus ee asalkiisu ka soo bilowday magaalada wuhan ee waddankaasi china waxaana haatan tirada guud ee la diiwaan geliyey subaxnimadan ay maraysaa lix boqol lixdan iyo afar kun lix boqol sagaashan iyo shan ruux halka tirada u dhimatay cudurkan ay gaarayaan soddon kun siddeed boqol afartan iyo toddoba tirada ka bogsatay ayaa saaka waxa ay gaartay boqol iyo afartan kun boqol konton boqol konton iyo lix kiis ama lix ruux waxaana haatan walaac aada uga muujinaya caalamkoo idil sida deg deg ah ee cudurkan uu ugu sii faafayo caalamka waa hagaag dhegeystayaal warkaa subaxnimo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa intaa ku idil aad baad nagu mahadsantihiin dhegeysiga warka ciddii uu sheegay waxay dib ugu heli kartaa barayna bulshada ee ugu horeeyo websayte-ka raadiyaha ee radio muqdisho dot net